wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa soo gabagabaysay tababar socday muddo sideed cisho ah kaasoo loo qabtay shaqaalaha ka howlgala xarumaha caafimaadka ee dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay tababarkan oo ay ka faa'iidaysteen koob iyo labaatan shaqaale ah ayaa waxaa lagu baranayay intii uu socday bixinta adeegyada caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka iyo sidoo kaleeto kala korinta ubadka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee daryeelka bulshada jubbaland maxamed xuseen maxamed oo tababarkaas soo xiray ayaa ka warbixiyey waxyaabihii tababarka lagu bartay isagoo sidoo kale kula dardaarmay xubnihii tababarka ka faa'iiday inay si hufan ugu adeegaan hooyada iyo dhallaanka marka hore geeddi socod dheer sideed maalmood aad ku sabarteen traininka inaad qaadateen sababta traininka laidin siinaya waxaa waaye waxaad dareemi kartaan ahmiyadda dad badan oo bahda caafimaadka ka mid ah ayaa intiina laidinka soo soocay kow iyo labaatan ruux marka waad dareemi kartaa kow iyo labaatan qof oo laga soo soocay bahda caafimaadka dadka adeeg bixinta safka hore ugu jiray ahmiyadda ay leedahay marka waad dareemi kartaa waxaa jira dad badan oo laga yaabo inay aada u googoobayeen inay fursaddan helaan qayb ka noqdaan tababarkan ka faa'idaystaan soo ma laakiin nasiib may u yeelan ilaahay subxaana wa tacaala idinku idin calfi marka waxaa la rabaa halkani marka waxaa joogaan dad xirfadlayaal kala duwan caafimaad dad dhakhaatiiraa joogaan dad waxaa joogaan kalkaaliyaal caafimaad ah umulisooyinaa joogaan marka the reason oo dadkaa laidinka soo socday waxaa weeye inaad tihiin dadkii safka horo adeega bixintiisii waxaad la tacaamuleysaan waa hooyo iyo caruur in la kala koriyey soo ma kala korinta caruurta waa ahmiyad gooni ay leedahay waa wax fiican diinta islaamkana way ka hadashay maalintii hadda aan joognay asbuucii naasnujinta aad baa looga hadlay oo dee laba sano oo kaamil ah hooyada inay ay nuujin karto cunuga sife ilmahii ay u kala koraan oo aysan noqono ilmo isku dhudhow kala korinta mar kasta maalan cunuga lixda bilood oo ugu horeysa waxaa la dhahaa soomaha exclusive breastfeeding yacni inaa caanaha naaska ka imaada keli la siiya cunugaas uu ka faa'iida kadibna haddana cunto jilicsan inuu cuno uu quuto ayadana xoog la saaro oo aan gi tragiisa ama dhaawacan gaarsiin karin ama aan dhibayno cunugaas dheefshiidkiisa markii laga hadlo marka cunuga marka mar kasta oo uu dee ka baaqsada hooyadii in durbaba uur yeelata oo cunugii ilmihii ay kala korin waxaa caafimaad daro ku samayn kartaa cunuga xiga soo ma idinka ayaa iiga aqoon roon oo garanaya oo la tacaamulo marka hooyadii caafimaadkeeda badqabkii ayaa ku xiran ilmaha inay kala koraan ilmihii badqabkooda ayaa ku xiran inay kala koraan iyo bulshadii naftirkeega nadaam ahaanteedii iyo waxaasoo dhan ayaa muhiima